intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhanna wada nacab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyne madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii laisfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuusoo dhex maraan intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyagana naftigooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya hadday qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeyneyn waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed waxay haystaan inay kusoo maraan labadii kun dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walbaba afar sano walbaba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin horlen waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aad u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo toban iyo labaatan iyo soddon ka soo bixi kun yaa banaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hor taagan facebookyada hor taagan oo kulligood shaqa doona shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen maxaa yeeley continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la beddelaa waxaas la beddelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigooda laga faa'iidaysan oo isleh lagaama faa'iidaysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaalay ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hallahayo dowladda si loo ogaado ama loo xabso